aad baad u mahadsan tahay sidaan la wada soconno xalay fiidkii rag ka tirsan guutada naftadurayaasha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar xookugal ah ku qaadeen xarun lagu magacaabo biij view oo ku taalla xeebta liida ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin saraakiil iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka weerarkaasi ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday xubno kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo isugu jira siyaasiyiin saraakiil ciidan shaqaalaha wasaaradaha iyo xafiisyada dowladda federaalka iyo kuwa loo yaqaana dhar cadda ee ilaaliya xarumaha dowladda federaalka kuwaasoo ka mid ahaa ee dadkii ku sugnaa xarunta la beegsaday ee biij view ee ku taalla xeebta liida ee magaalada muqdisho howlgalkaasi ayaa waxaa inta la xaqiijiyey lagu dilay konton iyo afar isugu jira xubnaha aan soo sheegnay halka ay ku dhaawacmeen siddeetan iyo toddoba kale haddaba faahfaahin ayaa laga helayaa magacyada saraakiisha lagu dilay iyo kuwii lagu dhaawacay howlgalkii xarunta biij view ee magaalada muqdisho mas-uulka ugu horeeya ee lagu dilay weerarkaasi waxaa lagu magacaabaa cali mahdi waxa uuna ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka doctor cabdiqani oo ah siyaasi hadda la shaqeeya xukuumadda xamse cabdi barre ayaa waxa uu isna ka mid noqday ee dadkii lagu dilay weerarkii biij view xasan nuur waxa uu isna ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda gaadiidka ee dowladda federaalka waxa uu ka mid noqday shaqaalihii dowladda federaalka ee lagu dilay howlgalka maxamed cabdulqaadir mustaf isna waa gaashaanle milatari oo ka tirsan dowladda federaalka waxa uu ka mid noqday ee raggii lagu toogtay howlgalka ka dhacay biij view axmed gacal muuse waa mas-uul ka tirsan ee safaaradda ingiriiska isna waxa uu ka mid noqday ee raggii halkaasi lagu dilay axmed cali daahir waxa uu isna ahaa mas-uul ka tirsan wasaaradda maaliyadda waxaa lagu khaarijiyey howlgalkii biij view axmed colow isna waxa uu ka tirsanaa wasaaradda maaliyadda waxa uuna ka mid noqday xubnihii lagu dilay ee weerarkii ka dhacay xarunta ku taalla ee xeebta liida ee magaalada muqdisho burhaan maxamed xagaley isna waa mas-uul ka tirsan ee wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka waxaana lasoo werinayaa inuu ka mid noqday xubnihii lagu dilay weerarkii xalay fiidkii ka dhacay magaalada muqdisho ibraahim shiikaal taliya ku-xigeenka sirdoonka ee dowladda federaalka ee gobolka banaadir isna waxa uu ka mid noqday mas-uuliyiintii ku dhaawacmay weerarka ibraahim xidigow isna waa sargaal ka tirsan booliiska dowladda federaalka waxa uu ka mid ahaa saraakiishii lagu dilay howlgalka nuur cabdulaahi cali waxa uu ka mid ahaa abaabulayaasha kambeynka xasan sheekh maxamuud isna waxaa soo gaaray dhaawac cali muuse oo ah iskuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha waxa uu ku dhintay ee weerarkii ka dhacay xalay biij view awees sheekh maxamuud waxa uu isna ka mid ahaa xubnihii ka tirsanaa dowladda federaalka ee lagu dilay weerarka xookugalka ah faysal cabdulaahi xaashi waa sargaal ka tirsan ciidanka loo yaqaano danab isna waxa uu ka mid noqday ee saraakiishii xalay ku baxay weerarkii xoogganaa ee lagu qaaday xarunta biij view ee magaalada muqdisho ugu dambeyn maxamed nuur waxa uu ka tirsanaa ciidanka loo yaqaano haramcad waxa uu ka mid ahaa xubnihii ka tirsanaa dowladda federaalka ee lagu dilay ee weerarkii ka dhacay biij view sidaan horey usoo sheegnayna weerarkaasi waxaa lagu dilay konton iyo afar xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka halka lagu dhaawacay siddeetan iyo toddoba kale